dowladda hoose ee magaalada hargeysa ee somalilan ayaa ollo nadaafadeed oo wada baneyna ka sameysay qeybo kamid ah suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa ololaha nadaafadeed ayaa loogu golleeyaa sidii loo soo celin lahaa bilicda suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa qaar ka mida ganacsatada suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa ayaa soo dhaweeyay ololaha nadaafadeed ee ay sameysay dowladda hoose wadadu walaal way xidhnayd cidhiidhi baan ku qabnay anoo gudahaanaan degannahay meelaan marna maanaan lahayn meelaan biyar ku daadinna maanaan lahayn dabadda maanaan istaagi karayn markaa in wadooyinka la furo waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol waxaan ahay macmiisha bowshariyaasha halkaasaan ka iibsadaa meeshan gudaha ayaan ka iibsaday imka muddo toban sano ah dumarka cidhiidhi bay nagu hayeen waddadaasi cidhiidhi badan badan bay nagu hayeen marka roobka waanu jabi jirnay waddooyinka la banneeya alxamdulilaah ilaahay baa mahadlaysaa dawladda ugu waddo waddadu jiq way jaan bay ahayd maxaan ku dhahdaa meela gaaridu maraan ma haysanin meela dad kale maraan ma haysanin kaariyoonka meelu mara xataa waayi jiray marka waxaan leenahay suuqada halka la dhisay ha naloo camiro dada la baneeyey waa ku faraxsanahay laakiin ma ogolin naagana hor fadhiista maanta laga bilaabo saa loo baneeyey u bannaanaanaysaa waddada waa warkii hore cidhiir baahayd laakiin sidaa ha ku socoto alxamdulilah rabbilcaalamiin baan u leenahay usa xashiishkiya usagii baana laga qaaday waanana loo baneeyey dowladda way ku baadsan tahay se waxaanu rabnaa inaan horteeda naloo degin yaa gudahaanu ku jiraynaa waan hunganac waa noo soo gelaya markii hore waxay dhibaatan ku qabnay maxaan tagudhaa waxay xashiish baana hor yaallay waa marka hore gudahaana lagu soo geli waayay dadkana dee dabaduu yaallay danunoon fadhi weyna gudihii anu halkaasaan deganay intiis hoteelka halkaa ay siiye intaasaan deganay dibad uma baxo kadinka meel lay soo mara ma helo anigu meelan ka soo baxay iyo qofka ii imanaya meel soo mara male waxaan doonayaa inaan haddii la dubiyo kuwika inaan naaquri ii imanoonay soo hordeg ama ku dulmanayn sariibadda dhexdeeda oo aad iyo aad ugu dulmanayn oo halkaa fadhinay oon cidina noo soo gelayn oo waddo naloo soo maraba naloo waayey aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay aad baan ugu mahadnaqannaa waddooyinkiina wuu noo furay meel alla meelaan istaagna maanu haysan labada anta annagoo saa usdanaanu kufayno onu dhacayno alxamdulilah maantana hadday bannaan tahay waad ku mahadsantihiin ku faraxsannahay soo xirayntaeeda waddooyinka markay xidhnaayeen aad bay qalad u ahayd kaariyoonka maanaan soo marin kari jirin annagaana isku dhibaataysnayn qudhayadana isku dhibaataysnayn iminka laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad baad u mahadsan tahay waanu kugu faraxsannahay haddii maanta suuqaa dabqabsan lahaa meel alyaale meel laga soo galo muu lahayn hambaliyaannu leenahay hambaliyo hambaliyo waddooyinkaad noo furtay dadkii hangarada ku jiraad xaraysay hambaliyaannu leenahay dadkayaga meel lahayna adiga uun baannu kula hoos iman doonnaa insha alla dadkayaga aan meel lahayna meel baad siin doontaa moog aad baannu u taageeraynaa maanta hangaradii way camiran yiin way camiran yiin dadkuna wuu isdulmiyey inina debadday ku noolayd inina gudahay shan sannadood keligood ka taagniday samrayeen markaa samirka ilaahay ma duudsiyo xaqii baa dildilaacay waxaan aad iyo aad u salaamayaa maayirka caasimadda iyo shaqaalihiisa iyo dowladda hoose dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday oo la dib loogu soo celinayo bilicda magaalada hargeysa